bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh hiraabfayla dhegaystayaal ha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo siin hayta qodobada hiraabnimadan uuna siin haynon waliba kumadaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku wajahan dalka masar maliskii ciidanka hooga dalka soomaaliyeed oo sheegay in iyo burbureen xarumiyo lahayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka ilaalada wadooyinka magaalada caasimadda muqdisho ku bilaaway howlgal cusub ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo madaxda dowlad goboleedyada kula hadleen diyaargarowga doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka webiga shabeelle oo fatahaad hor le sameeyey weliba warka xiraabnimo weliba saasaata huseen kahayne qarax ku dhiyay meelka dhow safaaradda maraykanka ee kaabuul mar kale hiraafeyle dhegaystayaal waliba waa hiraabnimaasnigew taariikhda waliba ee kabeeganta tumiyo lito bilo todeedaad sanada ah labada kun labaatan kowka intaas waliba haayana qodobada warkaan hiraabnimadan haashoonka door korona ee dhegaystayaal inas diyaariya warka hiraabnimo oo faahfaahsan insha allah hiraabfeyle dhegaystayaal cabdulaahi salaadi aha warka hiraabnimo siina dareersii doona insha allah qodobkan kuurayay warkaan hiraabnimadan waliba uusanagadaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi ballaaran uus hogaamiyo weegeeka safarwaa safar waliba yon ka baha doonana magaalada kaahira ee caasimadda dalkaasi masar ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo casuumaad rasmi ee ku heli madaxweynaha jamhuuriyadda yon walaaleen ee masar cabdifatax al siisi usoona kulan la qaadi doona madaxdan ka saraysa ee dalkaasi masar ra-iisul wasaaraha soomaaliya safarshay weliba ay ku helayaan xubno ku tirsan golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya kaasi weliba shal duwan kaasi weliba kulamo shal duwan la qaadi doona madaxda dalka masar iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee weliba rooga magaalada kaahira ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo tan iyo markiisa la wareegay mas-uuliyadda amniga iyo doorashada ee dalka soomaaliya weliba uuse bilaabay hanagowka xiriirka soomaaliya ee lala haytay dalalka qaar oo weliba humaadaya ciidamada hooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan han danab iyo weliba iyo weli howlgaliyo shalduwan iyo kuwadana deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose wiilasyo weliba ka suganaayeen xubno ku tirsan ururka al-shabaab howlgaladii ka dambeeya ciidamada waliba ka fuliyeena deegaanada toorotorow ee gobolka shabeellada hoose welibana saraakiila ciidamada iyo sheegana iniyo burburiyeen baabuurta qarhaw iyo hakar horan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale saraakiila danab waliba iyo sheegana iniyo burburiyeen xarumada maxkamadda anhayti al-shabaab islamarkaana howlgaladii ka fuliyi jireen waa islamarkaana howlgalkii ka fuliyeen deegaanka toorotorow ka qabadan sarkaal al-shabaab aan qaabilsanaayay lacagaha lagu qaado baabuurta kaasi weliba magaashay laga sheegay ibraahim dheere anka dambeyn saraakiila ciidamada danab waliba iyo sheegana in howlgalka iyo ka dileen todoba dagaalame ku tirsan al-shabaab sidoo kalena guud ahaan iyo xaqiijiyeen ammaanka deegaanka toorotorow ee saldhig weyn lahay dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dalka soomaaliyeed gaar ahaan haan danab yaa inta badan waliba howlgaliyaha gaar iyo ka fuliyayeen deegaaniyo degmooyin ku tirsan gobolada dalka haabahaato iyo mararka qaar iyo laku lumaayeen weerariyo ka qaadayeen dagaalamayaasha al-shabaab weli warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo ayaana dhugunsaaytana khiyaaraya dhinaga kale ciidamada ilaalada wadooyinka ee taraafikada magaalada muqdisho weliba iyo wadooyinka magaalada caasimadda muqdisho ku bilaawena howlgal qaado baabuurta sada qaldan laamiyada landhake howlgalka oo markaas horkahayeen saraakiil ku tirsan ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada magaalada muqdisho weliba laka qaaday dhowr baabuur oo wadooyinka dhinacyadaiyo landhake ahnaas oo weliba inay hogaansirna markii ha kubahi duqa caasimadda ee magaalada muqdisho sidoo kale ciidamada ka amaray dadka ka nool waa sidoo kale ciidamada ayaa ka amaray dadka ka nool magaalada muqdisho iniyo markaas baabuurtiyon dhakna wadooyinka magaalada silan xaqiiji amniga magaalada caasimadda ee muqdisho oo maalmihii la dhaaf yahay mid hagaagaya warax kubahi taliska qaybta nabadgelyada wadooyinka taraafikada ayaa weliba laga sheegay in la dardargeliyay gudashada waajibaadkan qaran islamarkaana iyo weli fadayan waa walaaliyo howlgallada shalduwan ee weli ballanqaado baabuurta sida qaldan laamiyada landhake dhowaan shir iyo markaas uwaaldhadan guddoomiyaha gobolka banaadir in duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo taliyaha qeybta nabadgelyada wadooyinka taraafikada iyo weliba taliyaha qaybta guud ee beeliska gobolka banaadir ayaa laka go-aamiyey in markaas la ogolaado doono gaadiidka sida qaldanlanda kawlaamiyada magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa shir gudoomiyey kulan ka qabsoomay habka fogaan aragga ee aalada zoomka kaasi oo weliba markaas ku qeyb galeen madaxda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir golaha wadatashiga qaran ayaa iskarahay in iyo kulan muqdisho oon iska kuhayeen khamiistaha sootooka beegan tumiyo sagaalka bilan agoosta kaasi oo weliba diiradda laka saari doonan diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka ee xildhibaanada diyaarinta habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhaman ee weliba ka baxow doorashooyinka ee weliba weli la horeyn iyo weliba sidii horilan ka socdan lahay yaana iskarahayn in iyo ku kuluman oo weliba maalinta khamiistaha soota wareer hordhac ee weliba warbaahinada iyo halaayan weliba ayaa sheegahayn in dowlad goboleedyada qaar iyo dal badan in doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya hal magaala laha ka kooba isla markaana iyo culeysya ka eta in doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya laqabada lama magaala ra-iisul wasaaraha federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ka booriyay dowlad goboleedyada in iyo dardargeliyaan hirgelinta doorashooyinka aqalka sare silan waa silin kubaagsanin reedan dhaa markaasi lankdirow jadwalka doorashooyinka webiga shabeelle ee marow gobolka shabeellada dhexe iyo weliba uu sumarkale fatahaada horle ka sameeyey deegaaniyo tuulooyin hoos kuhayaan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle goobaha usu webiga shabeelle ka fatahaada ka sameeya weliba kumadaha tuulooyinka dhexeeya magaalada bayxaaw iyo waa deegaanada bayxaaw iyo halgan meelaseyo weliba dadkii deganay iyo isku kabarakaheen wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle xildhibaan maxamed cumar aymooy iyo sheegay in fatahaada webiga yeeshaanti buuqdo halgan oo weliba furutay taasin yeeshaanti tallaaba weliba dhibaato horle sheente weliba uusan kabaaqay dadka degan webiga jinjay in iyo ku feejignaadaan fatahaada webiga uu sameeya mararka qaar uusoona hadalshay intaas kasii daray in maamul goboleedka hirshabeelle uusa ku duuli doono ama ka dadaali doona in uusa ku hortaga fatahaadyada iyo sameeya webiga shabeelle webiga shabeelle ee marow gobolada shir shabeelle waa gobolada shabeelle iyo hiiraan iyo weliba uusa sanad walba sameeyay fatahaadyo horleh welibana uusa baabi'iyey dalagyo dhowre sidoo kalena iyo kubarak iyo boqolaal qoysa weli warka hiraamnima idaacadda raadiyaha baydhabo ayaana dhugunsahaytan akhyaaraya ka dambeyntii lama qarah ayaa weli la sheegay in iyo ka dhiyeen meelka dhow safaaradda maraykanka iyo qasriga madaxtooyada ee magaalada kaabul gobroogyaal la hadlaya warbaahinta spanish ee weliba rushia weliba ku warmeena in iyo qaraaxyada dhiyeen guriyad markii toogasho bilaabatay gobroogyaasha weliba kaleyo sheegana in uun la arag waayay goobtii markaas qaraxga kudhi gobroogyaasha saasaata weliba intaas ka darana in toogashada ku bilaabatay guryaha waa qoryaha fudfudud iyo haan ulusba mashalcad khasaaraha ku dhaladay qaraxyadii iyo israsaaseynta kudhiday kaabul welibana arrintaasi ah ka beegamaas iyadoo weliba dagaalamayaasha taalibaan la wareegan magaalada kaabul kureed markiisu madaxweynihii afghanistan ashraf khani usasku arari goobta weliba markaasi taalibaan iyo la wareegtay kureed markiiyo taalibaan iyo harayeen kaabul akhyaare guud ahaan weliba intaha gebagabeeyanaya warkii hiraabnimo idaacadda raadi ah baydhaba inta warkan kulamada wuradan kulamaana weliba sii muktabaana sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu